Qoysaskan oo ku nool tuulada Lafoole oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada magaalada Beledweyne ayaa ka barakacay fatahaadda webiga Shabeelle. Dadkan barakacay intooda badan ayaa degay tuulooyinka Hiiraan, Mareerta iyo deegaanka Ceelgaal oo ah dhul taag ah. Salaad Xasan Axmed oo ka mid ah dadka ka barakacay tuulada Lafoole ayaa Radio Baalul uga warramay xaddiga biyaha ay ka barakaceen.
tuulada lafoole ma- niba barakaca waa soo gaaray Een, waa laga wada baxay Een, waa kaasaa marka waxaana loo kala qaxay ceelgaal iyo mareerta aa loo kala qaxay marka waa kaasaa walaalkayow saas ogaaw hadduu ilaahay kudma biyihiin aaday u soo bateen cidihii yaraayoo ku jirayne waa hareereeyeen marka sidaan ugu xeelaysan karnaanaan ugu xeeladaysanaynaa hadduu ilaahay yidhaah Qoysaskan ku nool tuulada Lafoole oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada magaalada Beledweyne ayaa xilli roobaad kasta waxa ay wajahaan barakac sabab u ah fatahaadda webiga Shabeelle marka uu buux dhaafo.